بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله حنكون حجني قصة يوسف عليه السلام عشر كانوا عشر كصدن يلح waxaan kaga hadlaynaa insha allahu tabaaraka watacaala qodobka lix iyo tobnaad Eh, waa israacinaynaa markii hore qodobka lix iyo tobnaad iyo qodobka toddobiyo tobnaad baan ka kala dhignay laakiin hadda hal qodob baan ka wada dhigaynaa qodobkan wuxuu odhanayaa eh, yacquub calayhi salaam wa awlaaduhu yadkhuluuna fi misr yacquub calayhi salaam wa awlaaduhu awlaadiisii iyo ahalkiisii oo dhan oo masar soo galay kabacdina uu soo dhoweynayo nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam kabacdina markaa ay u sujuudeen oo ru'yadii uu nabiyullaahi yuusuf ku riyooday oo aynu awal qisa ku soo marnay oo waxa weeye hadda eh, markaa dhacaysa oo ta'wiilkeeda iyo tafsiirkeeda u dhacayo waxaynu soo marnay inuu yidhi nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam walaalihii idhabuu biqamiisii haada waalquuhu fii wajhi abii ya'ti basiira wa'tuunii biahlikum ajmaciin arrinkaasay fulinayaan markaa wa'tuunii biahlikum ajmaciin markii nabiyullaahi eh, ay u yimaadeen nabiyullaahi yacquub oo bishaaradii loo keenay oo indhihii u soo noqdeen oo owlaaddii ay ka dalbeen inuu ilaahay dembidhaaf u weydiiyo oo uu ka ballan qaaday oo dembidhaafkii u weydiiyey kabacdi markaa ayaa la soo guuray marka yacquub calayhi salaam iyo ahalkiisii oo dhan waa la soo guuray waxaana laga soo guuray ardu falastiin bay markaa degan yihiin baa la yidhi meeshaan hadda loo yiraahdo bel- loo yaqaan beled khaliil oo ardu falastiina oo ay ku xabaalan yihiin nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullaahi isxaaq iyo nabiyullaahi yacquub na markii dambe lagu xabaalay halkaas ayay ku- maaragtay ay deganaayeen baa la yidhi kulligood waa soo guureen marka waxay soo socdaanba markaa masar ayay yimaadeen markay soo gelayeen marka oo maalintii ay soo gelayeen ayaa yuusufna ka hortegey ee, ama wuu ogaaday ama ilaahay baa u waxyooday kole waa ka hortegey baa la yidhi oo si aan caadi ahayn buu usoo dhoweeyey hadda mu'arikhiinta iyo taariikhdu wax badan bay qorayaan in waxa weeye dowladdii oo dhan iyo boqorkii iyo ciidamadii iyo fardihii iyo wax walba lagu soo dhoweeyey oo meesha magaalada laga baxo khaymado laga dhisay oo casimaad iyo martiqaad sidii boqor loo soo dhoweeyey oo la yidhi maanta nebiyullaahi israa'iil baa soo gelaya oo way yiqiineenoo nebiyullaahi israa'iil baa loo yiqiinay oo yacquub waa israa'iil waa isaga waa cabdullaahi oo kale calaa kulli xaal markaa qaabkaa loo soo dhoweeyey aayad iyo xadiis uma hayno laakiin inta ilaahay inoo sheegay baynu tilmaamaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala allah waxa uu yidhi falamaa dakhaluu calaa yuusufa aawaa ilayhi abawey falamaa goortii dakhaluu ay soo galeen calaa yuusufa yuusuf ay u yimaadeen ay masar ay yimaadeen yacquub iyo ahalkiisii aawaa ilayhi abawey wuxuu dumay oo soo dhoweeyey labadiisii waarid ay aabbihii iyo hooyadii abaweyhi ayuu yidhi allah abaweyna waxaa la yidhahdaa waa aabbihi hooyada ayaa la yidhahdaa abaweyn marka aabbihii iyo hooyadiiba waa nool yihiin oo halkaas ayaa maalintaas uu ku soo dhoweynayaa marka daliil looma hayo inay hooyadii dhimatay qaar baa mu'arikhiinta qoraya hooyadii waa dhimatay waa habaryartii daliil maaha waxaas allah wuxuu yidhi abaweyhi abaweyna aabbaha iyo hooyadaa la yidhahdaa aawaa ilayhi abawey wa- eh, waxaana ku tusaya in ay maaragta oo kale riyadiisii baaba ahayd dayaxa iyo qoraxda iyo koob iyo tobanka xidigood inay u sujuudeen koob iyo tobankii walaalihiisa iyo hooyii aabe baa lagu fasiray idan marka hooyadii waa nooshahay aabihina waa noolyahay aabe inuu nool yahana waaba naste qur-aanka oo dhan baa caddaynaya qisada soo mareen oo dhan marka falamaa dakhaluu calaa yuusufa aawaa ilayhi abawey wa qaala dukhuluu misra in shaa allahu aaminiin wa qaala wuxuu ku yidhi udkhuluu gala bimacnaha soo dega oo soo dhowaada misra beledkan masar ku soo dhowaada oo soo dega oo gala in shaa allahu haddii alla doono aaminiina kuwa aamina idinkoo ah macnaha ilaahay waxaan ka baryaynaa w macnaha aamin inuu idinka dhigo macnaha ammaan ku soo gala soo dhoweyn iyo wanaag ku soo gala idinkoo laidin soo dhoweynayo idinkoo aamina idinkoon cidna ka baqayn insha allahu tabaaraka wa tacaala kuna noolaanaya idinkoo aamina ayaad soo gelaysaan wey insha allahu aaminiin ayuu saasuu ku soo dhoweeyey waa marxabayn iyo soo dhoweyn u ahay kabacdala waxau yidhi wa rafaca abaweyhi cala alcarshi marka intaynu intaa u gudbin halkan masale kale culummadu ka hadleen maalintaa yacquub iyo awlaaddiisa iyo ahalkiisa dhan marsar soo galeen cadad intee la eg bay ahaayeen waa la hubaa koob iyo tobankii wiil iyo aabbihii iyo hooyo hooyadii inay soo galeen awlaaddoodii kale iyo faracoodii kalena waa la socdaan oo ahalkoodii oo dhan baa la socda cadadkoodii lama hayo wax hadda caqiide ah oo ku xidhanna ma jiraan laakiin mu'arikhiintu aqwaal badan bay sheegayaan ilaa laba boqol qaar baa gaarsiinaya qaar lixdan iyo dhowr qaar siddeetan iyo dhowr qaarba waxbay sheegayaan waalcilmu cinda allaah ilaa baa garanaya marka waxay leeyihiin sida aynu qisatu muusana ku arki doonno maalintay ka baxayeen oo nabiyullaahi muusa masar ka saaray oo fircoon la halaagayeyna ee waxay ahaayeen dad aad u fara badan ilaa la yidhi lix boqol oo kun oo ciidan ah oo gaashaanqaada la socotay nabiyullaahi muusa waalcilmu cinda allah waa un taariikh lama hayo laakiin xadiid iyo aayad looma hayo waa israa'iiliyaad waxaas oo dhan calaa kulli xaal halkaa ayay soo galeen cadadkooda inta hayeenna ilaah baa garanaya laakiin raggii rag waaweyn bay noqdeen oo carruura sii dhalay oo faamille ah ayay noqdeen wey allah waxau yidhi wa rafaca abaweyhi cala alcarshi wa rafaca wuxuu u soo kor qaaday abaweyhi labadiisii aabe ay hooye iyo aabe abaweynka macnaha aabe hooya laga wadaa waa la qaalib yeelaayo aabbaha unbaa la sheegaa abaweyn ayaa la iska yidhahdaa waa qamarayn oo kale sida dayxi iyo qoraxda cala al carshi carshigiibuu u kor qaado oo macnaha fariisiyey carshigu marka waa sariirulmelik waa la yidhaahdaa ama kursi loo dhigayoo weyn oo boqorku ku fadhiisto ama waxa weeye dee meeshii isagu uu ku fariisanayey oo waxa weeye waa soo dhoweyn waay macnaha dadka markii la soo dhoweynaya meeshaan sare oo waxa weye madaxda iyo fadhiistaan oo ay maaragtay lagu soo dhoweeyo oo madaxda iyo la fariisiyo dadka ka sarraysa halkaasoo kalea loo diyaariyey halkaasuu ku fariisiyey aabbihii iyo hooyadii markuu halkaa arrintaasaa u soo dhoweeyey ayuu allah waxau yidhi wakharuu lahu sujada wakharuu waxay la dhaceen lahu yuusuf ay ula dhaceen sujadan sujuud waa sujuudeen waa ruyadii meeshii uu yidhi innii ra'aytu axda cashara kowkaba waashamsa waalqamara ra'aytum lii saajidiin ayaa maanta ta'wiilkeedii halkaa uu ku caddaanayaa aabbihii iyo hooyadii oo qorraxdii iyo dayixii lagu fasiray iyo koob iyo tobankii xidigood oo koob iyo tobankii walaalihiisaa lagu fasiray ayaa u sujuuday sujuud bay la dhaceen sujuuddaa waa tilmaami doonaa markaasuu waxa uu yidhi wa qaala waxa uu yidhi yaa abati haadaa ta'wiilu ru'yaaya min qablu aabbahayow tan aad samayseen maanta sujuuddaani waa riyadii aan ku riyooday hadda ka hor aan kuu sheegi jiray oo markaan carruurtaa aan ku riyooday weeye ta'wiilkeedii weye ta'wiil ay tafsiirkeedii weeye haddaba marka nabiyullaahi yacquub iyo awlaaddiisii iyo yuusuf hooyadii kulli waa u sujuudeen waana sujuud waxa weye loo sujuuday waayo allah waxuu yidhi wakharuu khuruurka waxaa la yidhahdaa markii wejiga dhulka la dhigo marka wakharuu lahu sujada sujuud bay la dhaceen sujuuddaa marka maxay ahayd culummada waa ka hadleen sida imaam ibni kathiir waxa weeye culummado dhan sheekh naasir isicdi raximahullah kulli ka hadlayaan waxay yidhaahdeen waa sujuudu taxiya waa salaan weeye wa kaanat jaa'isatan fii diinihim diintooda sharciga sharcigoodii shareecadoodii bay ku bannaanayd oo waa soo dhowaatayoo nebiga calayhi salaatu salaam xilligiisii xataa waxa weeye ahlu kitaabka iyo qofkay sharfayaan waa u sujuudi jireen marka diimihii hore waa ku bannaanayd in qofka la weynaynayo waaridka iyo qofkii madaxo la ixtiraamaya iyo in loo sujuudo wax ku bannaan bay ahayd laakiin diinteenna waa la xarimay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii mucaad ayuu ku xarimay mucaad ibnu jabel markuu yaman ka soo noqday oo nebiga u yimid ayuu wuxuu yaman ku soo arkay nimankii kiniisadaha joogay loo sujuudayo markuu nebiga u yimid oo soo galay oo nebiga oo arkay buu u sujuuday markaasuu yidhi maa haada yaa mucaad waa maxay waxaad samaynaysa markaasuu yidhi rasuulka ilaahi waxaan arkay niman noocaas oo loo sujuudaya adaana ka wanaag badan oo ka fadli badan markaasaan doonay inaan kugu ixtiraamo markaasuu nebigu diido yidhi laa low kuntu aamuran macnaha laa yenbaqii hada ma habboona buu yidhi sujuudda ilaahay baa iska leh markaasuu nebigu kabacdi waxa uu yidhi low kuntu aamuran liaxadin an yasjuda liaxadin low kuntu aamuran haddaan qof amrayo inuu u sujuudo qof la amartu lmar'ata waxaan qofka dumarka ahan amri lahaa an tasjuda lisawjiha ninkeeda inay u sujuudo licidami xaqihi xaqiha ma aragtay xaqihi calayha waxa weeye xaqa uu ku leeyahay weynankiisa laakiin cid aan amrayo in loo sujuudo ma jirto aan ilaahay ahayn sujuud ilaahay baa iskale idan halkaasaa lagu xarimaya xadiidkuna xadiid saxiixa oo waxa weeye ibnu xibaan iyo xaakim iyo kulle warinayaan iyo ibnu maaja iyo sheekh albaanina saxiixinayo idan waa la xarimay marka marka sujuuddaana waa sujuudu taxiya maaha sujuudu cibaada cibaade ayaa ilaahay loogu sujuudaa marka waa sujuudu taxiya sidaas ayaa markaas ay waxa weye ugu salaameen waxayna noqotay tafsiirkii ee ru'yadii uu beri ku riyooday waxay marka halkaa culammadu isweydiiyeen maalintaa loo sujuudayay yuusuf meeqa jir weeye maalintuu riyoodayna meeqa jir buu ahaa waxay leeyihiin aayad iyo xadiid ma aha laakiin waa aqwaasha culummada waxay leeyihiin maalintii uu riyoonayey wiil yaroo toddoba jiru ahaa waa tii walaalihii ceelka ku rideen oo masar la keenoo addoonnimada loo iibiyey kabacdi oo ilmo yar buu ahaa kabacdi waxay leeyihiin markii ay uu weynaadoo xoogsaday walamaa balaqa ashuddahu wastawaa aataynaa xukman wa cilmaa tuu yidhi ilaahay markuu xoog yeeshay oo qaan gaaray adugu ama labaatan jir yahay ama meelahaana waa tii la siiyey xukumka halkaa labaatan sanaa ku dhammaatay waa tii markaa kabacdina markuu nin weyn noqday ay gabadhii dhibaatada ku samaysay kabacdina waa tii la xiray yuusuf toddoba sana waa isagii xabsigii ku jiray waa ka soo baxay xabsigii toddoba sanoo barwaaqaana boqorkiibuu la joogay toddobadii sana waa dhammaatay toddobadii abaartaa bilaabatay waxa weeye haddana sanadkii hore waa yimaadeen walaalihii way noqdeen sanadkii dambena banyaamiin bay keeneen haddana waa noqdeen haddana waa soo noqdeen haddana waa noqdeen hadda waa noqodkii kale idan marka waxay leeyihiin culummadu aqwaal badan baa ku jidha laakiin wuxuu rajaxayaa ibnu kathiir inay u dhaxayso arbaciina sana oo riyadaani ay ta'wiilkeedii dhacay bacda arbaciina sana marka sidaas ayuu rajaxayaa laakiin aqwaal badan oo qaar baa siddeetan sano dhahaya walcilmu cinda allah aduu calaa kulli xaal qiyaasta waxaad moodaa ilaa afartan sano inay tahay muddadaas taas ayaa qowlkaasay culummadu u badan yihiin halkaa marka markii nabiyullaahi yuusuf loo sujuuday oo walaalihii iyo waalidkii iyo kulli ixtiraameen ayuu kabacdi markaa aabbihii la hadlay wa qaala yaa abati haada ta'wiilu ru'yaaya min qablu qad jacalahaa rabbii xaqaa ilaahay xaq buu ka dhigay buu yidhi kabacdi buu tilmaamo waxa uu yidhi waqad axsana bii id akhrajanii min assijni wa jaa'a bikum min albadwi من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم وهو يري وقد أحسن بي وقد حقيقة أحسن وإوناتي بي أنيغا أي الله معناها وقد أحسن بي معناها قد جعلها ربي حقا بيكون حلو انتهى وقد أحسن بي أي ربي معناها الله وإوناتي إذ وقت أخرجني ويقصو صاري من السجن حبسجي وحبسجي لقليي ثم بدا له من بعد ما رأوا الآيات اللي يسجنون وحتى حين أنه صامرني ها وتدوسنا كحرا markii ilaahay xabsiga iga soo saaray oo sharaf iyo wanaag isiiyey ilaahay wanaag buu ii galay oo ilaahay waa i wanaajiyey aabihiis uu sheegayaa waqad axsana bii id akhrajanii min asijni wanaag kale wajaaa bikum ay waqad axsana bii sidoo kale waa i wanaajiyey markuu allah idinla yimid oo ida keenay oo min albadwi baadiyihii idinka keenay waayo dad reer miyay ahaayeen waxoola dhaqataa ayuu idinka soo saaray wa jaaa bikum min albadwi oo markaa magaalada idin keenay oo abaartii iyo dhibaatadii idinka soo saaray jaaa bikum min albadwi min bacdi an nazaqa shaydaanu baynii wa bayna ikhwatii kabacdi markii shaydaanku aniga iyo walaalahay fasaadna dhex dhigay nazaqaatu shaydaan waa fasaadka iyo xumaanta iyo xaasidnimada iyo wixii dhex maray buu tilmaamayaa laakiin si asluub wanaagsan buu u sameeyeyoo xumaantii walaalihii uma tiirin shaydaan buu u tiiriyey haa oo aniga iyo iyagaba shaydaan baa dhibtaa noo geystay halkaasuu u tiiriyey marka waa asluub wanaagsanoo maadaama uu markii hore ku yidhi laa tathriiba calaykum alyowm maanta canaan ma jiro waxba laydii qabsan mayo ma rabo inuu eedeeyo ee wuxuu rabaa inuu yidhahdo shaydaan baa waxaa ka shaqeeyey oo aniga iyo walaalahay dhibaatadaana dhex martay shaydaan baa u sabab ahaa waana xaqiiqee shaydaan baa u sabab ahaa ha id nazaqa shaydaanu bayni wa bayna ikhwati ina rabbii latiifun limaa yashaa allah subxaana wa tacaala waa latiif waa mid u turid badan limaa yashaau ciduu doono ilaahay waa u turid badan yahay oo arrimihiisa iyo xaaladiisa iyo intaasoo dhan dee tartiiba aynu soo marnay sida yuusuf loo tartiibiyey iyo xaalkiisa iyo derajada la gaarsiiyey oo dhan allah subxaana wa tacaala baa saa u maamulay innahu huwa alcaliimu alxakiim innahu allah huwa isagu alcaliimu mid cilmi badan weeye oo wax walba u cilmi badan xaalkaygii markii ceelka laygu riday markii lay addoonsaday markaan xabsiga galay dhibaatadii idinka ida gaartay adiga dhibtii kugu dhacday kolli ilaahay baa la socday oo caliim ah ina rabbi ina huwa alcaliimu alxakiim alxakiimu ay wax walba meeshii ku habboon buu dhigayaa lahu alxikmatu albaaliqa calaa kulli xaal markaa qisadii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam walaalihii iyo isaga wixii dhex maray halkaa ayay ku gebagabowday oo waxa weeye qisadoodii halkaasay ku soo xirantay kabacdi waxaa inoo haray markaa waxa weeye khaatimo iyo nebiyullaahi yuusuf oo marka dambe ilaahay baryaya inuu ilaahay oofsado oo aynu sii wadi doonno laakiin hadda qisadii dhex maraysay isaga iyo walaalihii halkaas ayay gebagabadii iyo khaatimadii noqotay ixtiraam iyo sharaf ayaa halkaas lagu soo gebagabeeyey marka wax badan bay taariikhda keenayaan culummadu oo waxa weeye ahlu taariikhu qorayaan maalintaa markii la soo dhoweeyey nabiyullaahi yacquub inuu boqorkii waxa weeye u bandhigay diinta oo waaniyey oo boqorkii islaamay oo dad badan halkaa ku islaameen oo waayo israa'iil caan bu ahay waa la yiqiinay nabiyullaahi israa'iil oo halkaas jooga macruuf buu ahaa oo waa la qadariyey aduu taariikh badan bay sheegayaan waalcilmu cinda allaah aayad iyo xadiis uma hayno marka hore baan usoo tilmaanoon iri wixii aynu deliil u hayn waa ka tegaynaa marka halkaa waxaa inooga caddaatay in ay qisadii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam halkaas ayay ku soo xirmaysaa wixii dhex maray isaga iyo walaalihii waxaa inoo haray waa dhammaystir iyo waxa weeye khaatimo iyo aynu ku darayno iyo baryadaa uu nabiyullaahi yuusuf ilaahay u tadarucay oo iyo geeridiisii walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin